kulamadan waxaa yanhaanaloon ku aransadaa ay doorka bilaanta iyo ku leeyihiin qoondada bilaanta ee xildhibaanada golo deegaanka degmada weejidi iyo weliba sidii lagu wada shaqey lahay ammaanka bulshada magaalada iyo reednisowka dowladda adeegyada muhiimkan ee deegaanka iyo waybale ka gobadeeyay degmada waajid ee gobolka bakool waybana kulanka ku qayb galay odayaalka dhaqanka maamulka degmada mas-uuliyiinta wasaaradda bilaan iyo qaybo sharduma ee bulshada goreegna ahaana kumid ee odayaalka dhaqanta ee qaybtuku ay kulanka iyo ku hadla sida markaas muhiimankeeda doorka bilaantay qoondada haweenkiiyo ka leeyeen xildhibaanada golo deegaanka haweenka qoontaga leey badankeedu gobol onqobolna iniyoo qaadadan dee qof haddii oo qof haddii suuruday suuradaas wayn dhiibay ilaahay dhiibi aada dhiibas unugga haddii suuruday koo horkood lebas iyo qulahayn aada hawaadi shaaga gabdhoo dhaleen madaawinahan gabdhoo dhaleen gabdho anugaarmakiyaar boqolkiiba boqol qoontaday lahaayeen iniglasi todobahunaada ijartiisaaha dareemo qolaan deegaanka degmada waajib oo afartisan lahamoodi todobadii koo maxgalaaya inil isbedel wanku yaab tokaliyaan aleen goyaan goobto shalay kuwi fadeen xirnaagile laha naga magaan laakiin todobaadii inilasi diyaaro maysiin guddardaa rabaan boqolkiiba boqol deegaanka nabadiis halas la kaaboodo deegaanka haddii nabadiisa misaqaanada dee deegaanada oo ku daleera ilaahay way ku tuwanayoo nin maslaxa ilaahay inta bedela dadkiru isficaman war hadlaan ununo runtii ilaahaynin kahaa ilaahay fadlii una dhoon islahaayna hodantankeed weydidka kamoor ilaahay lagu qabsaday oo ogbaday diinta yoomay dadkun bilaanta dhaho haae dhagan waa ku dhagan tahay lama erago yoomi nidla tiigili hooyooyinkii dadkii oo nidaamka dhan hasayn owlaadaha sahaa midinka hasahaa lan oo maylaraalis bilaan hambaarbaare akhlaaqdiis arabdan hool dirtaaka kor akhlaaqdiis arabdan ilaan bilaanka nidaam toosiin laakiin reer wejigo maysii sheegay dunyo ham anti rabshe laan googa dhamaysana war rabshee xuminkan dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada waajid iyo ku kumid ay howlwadeenada wasaaradda arrimo guda koonfur galbeed iyo weyba sheegana inay ku shaqeeyi doonaan doorka qoondada bilaanta tan muhiimadda laiskala hadala aysan geed ogaatan lafadoolema eetaa hooyooyinkii oo sin la fidhiyaa ulmaadii oo la fidhiida malaagadii oo fidhiyaa in loo ogaado bilaanta ini walba leeto ya ini bilaanta walba leeto meeli adagale iyo galo qorod marna la geeso kor taasi saas ugu ogaada
barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay waxa waxyaabaha ulfadaan inuu kala hadalna way buu ahaa qootadii bilaanta lahayd inuuna kala hadalna gey kar bilaanta maamulka lahkadara doona haddii ilahay alkanaad insha allahu tacaala qooti kala hayti tiri kala hayti arrintaasa kuwada hadalna fadaan haddii ilahay alkanaada geyka insha allahu tacaala oo ulfadaan ah sharciga koonfur galbeed oo mayleeraay maamul doorashadii walaaw iyo la keeliyey odayaalkiina markii hore go-aanna kadin isiina markii horeba maamulkii hore kasuubsateen iyomay baxaahin boqolkiiba soddon ina la siiya bilaanta maamulka degmada weejid iyo weyba wadana dadaalo laga hormariyo arrimo bulshada iyo weliba doorka qoondada bilaanta ee degmada